mahad axmed cali sow ku-xigeenka agaasimaha madaxtooyada hirshabelle ee dhanka warbaahinta iyo xiriirka bulshada oo wareysi gaar ah siiyey radio isnay ayaa sheegay in qorshayaasha dhow ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha hirshabelle ay wado ay ka mid tahay dhismaha garoonka kubadda cagta ee shongale stadium ee magaalada tani jowar kaasi oo uu sheegay in qiimeynta iyo nashqadeyntiisaba ay soo idlaatay dhowaanna la filayo in la dhagax dhigo laha hortabinta leh ee u hayaan dowladda hirshabeelle maalin baan abaalkooda gudi doonaa runtii dhowaan cabdifataaxow waxaa la filayaa in garoomada garoonka kubadda cagta ee shongole stadium ee magaalada jowhar la dhagax dhigo madaxweynihii xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo wafuud ka socotay xiriirka kubadda cagta oo magaaladan jowhar u yimaaday qiimeynta dhismaha garoonka oo si casri ah loo dhisi doono welibana wasaaradda dhalinyarada iyo cayaaruhu waxa ay horey usoo gudbisay nashqada guud ee garoonka waxaan isleeyahay waa qeyb kamid ah horumarada dhalinyarada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda hirshabeelle ay gaari doonaan waxaana rajeynayaa in laga faa-iideysto sarena loo qaado xirfadda ciyaareed sideedana isboortigu waa isdhexgalka bulshada door weyn ayuu ka qaataa sugidda ammaanka iyo ka shaqeynta horumarada dhallinyaradeennu waxaan leeyahay maalinba meel baan taagannahay wakhtigiinnii ayaana la jooga markan oo aad si toosa dowladdiina garabka uga istaagi laheedeen garoomada kubadda cagta ah lagu ciyaaro ee ku yaala magaalada tani johar ayaa ah kuwa burbur xoog leh uu ka muuqdo waxaana lagu wadaa in haddii dayactiro wanaagsan ay helaan kaalin ballaaran ay ka qaadan karaan tababarada kooxo tayo leh oo matala maamulka hirshabeelle xilliyada cayaaraha maamul goboleedyada dalka ay qabsamayaan